alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wusli wuslim clى rasuuli اllah wعlى آlih wsaxbih wman saara clى nahjih wاstaqaam wbacd in sha allahu tacaala waxaynu isku dayeynaa inaynu isla daalcanno maadaamo alcilmu bayna talaamiid arrintu ay tahay fani ka mida min funuuni shariica siiba fanniga fiqiga ka mid ah ee alfaraa'id la yidhaahdo manduumo kooban oo ka mid ah ayaynu in sha allahu tacaala aynu isku dayi doonnaa si kooban inaynu wax uga nidhaahno manduumadaasi waa manduuma alkharaa'id alburhaaniya waa manduumada alburhaaniya ku caanka ah runtii waana nadmi marka aad iyo aad u qiimo badan oo aynu arki doonno qaabka uu markaa u dhigan yahay waxna aynu ka ishaari doonno inta aynaan gudagelin laakiin waxaynu isku dayeynaa ugu horrayn inaynu kelimad kooban ka nidhaahno bal fannigan faraa'idka waxa weeye ayaynu kelimad kooban in sha allahu tacaala ka odhanaynaa iyo ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay wax ka mid ah ugu horrayn waxaynu tilmaamaynaa cilmigan qiimo iyo sharaf waxa ugu filan inuu yahay min culuumi shariica culuumta shariicada inuu ka mid yahay ayaa intaan gaar ahaanba loola bixin sharaf iyo wanaag ugu filan maxaa yeelay culumta shariicadu waata ilaahay subxaana wa tacaala uu sayidu waladi aadam bilaa fakhrin ilmo nebi aadan sayidkooda iyadoo wax faanahi aanu la jirin waata uu alle ku irshaadiyey inuu yidhaahdo waqul rabbi zidnii cilmaa rabbiyow cilmi ii kordhi rabbiyow cilmi ii ziyaadi sidaa daraaddeed baa bacdu ala'imma ka imaamulqurdubi iyo khayrkiiba waxay yidhaahdeen hadday jiri lahayd wax waxa weeye cilmi ka sharaf badan alle rasuulkiisa ayuu fari lahaa inuu isagana yidhaahdo ii kordhi laakiin waxaad arkaysaa waxa ugu qiimaha badan inuu yahay maadaamuu yahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala lagaga cabsanayo ee fi dunya waalaakhiraba ay liibaanta ku jirto marka runtii inuu cilmiga u abtirsanayo ayaa ugu filan sharaf iyo qiimo waxaynu kaloo tilmaami lahayn waa fanni iyo cilmi alla subxaanahu wa tacaala uu isagu tawalliyey qismadiisa tawalla allahu qismatahu binafsi ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa tawalliyey markaa qaybtiisa cid kale uu u xil saartay ma jirto ee ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa waxa weeye qaybtiisa si qiimo badan u dhigay waanaynuna arki doonnaa nusuusta qur'aanka inaanay ka baxaynin ee waxa ka baxaya ay yihiin wax aad u kooban bal waxaynu naqaannaa umuuraha kale diinta xitaa arkaanta oo dee diinta qodobada ugu waaweyn ama tiirarka ugu waaweyn ah waxaad arkaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam sunnadiisa ayuu ku caddeeyey ee qur'aanku ma caddaynin atama bayaanin macnaa caddayntii dhammayska tirnayd ma caddaynin ee sunnada nebiga ayaa faahfaahisay oo salaaddii oo kale masalan aqiimu salaa intaasoo daliiloo ku yimi waxaad arkaysaa misna salaadda qaabkii loo tukan lahaa iyo kayfiyaddii ay noqon lahayd iyo midba inta ragcadoodee ay tahay waxa bayaamiyey sunnada sidaas si leeg xajkii oo kale sakadii oo kale waxaad arkaysaa arkaan waaweyn oo waxa weeye ay sunnadu bayaamisay oo sidii loo baahnaa iyadu u dhigdhigtay laakiin qur'aanku ijmaaliyey amaa dhaxalka waxa weeye alla subxaana wa tacaala cid kale uma xil saarana isaga ayaa caddeeyey saddex aayadood oo ka mid ah qur'aanka oo aynu arki doonno ayaana waxa weeye mucdamkeeda caddeeyey oo meel saaray waynuna isku dayi doonnaa bal inaynu ka khulaasayno saddexda aayadood qaabkay u tilmaamayaan waxaa kaloo runtii sharaf iyo qiimo ugu filan sida ay u daneeyeen waxa weeye fuqahadu hadday tahay nadmi ay markaa ka tiriyeen oo kaniba ka mid yahay hadday tahay nasri oo ay kutub badan oo nasriga ka alifeen iyo hadday tahay siday ugu dadaaleen isagoo kutubulfiqi ku dhex jira misna ka fannin mustaqil inay ka dhigeen oo marka alfaraa'id la yahdo aad markiiba fahmayso kaannamaa maaddo khaasa in laga hadlayo bal laga yaabo cidda taqaana inay magac gaara siiyaan oo faradi yidhaahdaan oo faradi ay u nisbeeyaan marka waxaad arkaysaa siday u daneeyeen kaannahu fanni mustaqila inay ka dhigeen waxyaabaha waxa weeye ummaddu ay had iyo jeer isku dulmido ee madaaru madaalimi bayna alcibaad dulmiyada bani aadamku ay isdulmiyaan waxyaabaha uu ku wareego oo maalan noqonaysa addimaa waalamwaal iyo walacraab dirkaba waxa weeye masaladan way qusaysaa oo dhaxalku xidhiidh buu la leeyahay saddexdii arrimood ee nebigu sala allahu alayh wasalam xajkii xajatulwadaac uu markaa aad arrinkooda ugu soo celceliyey ee inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada ila aakhirihi waxaad arkaysaa saddexdii arrin ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu aad iyo aad u tanwiihiyey ee uu kor u dhigay ee sha'nigooda weynaysiiyey nebigu sala allahu alayh wasalam maalintii xajkii xajatulwadaac oo ah saddexda umuurood ee dulmiga bani aadamku had iyo jeer dhexdooda ay dulmiyaan uu ku wareego oo qofkii ama dhiiggiisaa lagu xadgudbayaa marka la dulminayo ama xoolihiisaa lagu xadgudbayaa ama sharaftiisaa meel lagaga dhacayaa dirkaba dhaxalku waa quseeyaa oo dhaxalku xaq kasta oo uu ka tago sidaynu arki doonno qofka dhintay oo markaa yaqbalu tajzi'a aqbalayana in la qaybiyo ayuu ku tacalluqi doonaa sidaynu arki doonno oo dee maalo qura kuma saabsana marka la doono iyadoo laga wada hadlayo qisaas iyo dhiig ayaa la odhanayaa si qisaastii ama dhiiggii arrinkiisa loo gaadho waxa weeye waa in la helaa ciddii ku dhaaran lahayd ciddii ku dhaaran lahayd waa in la helaa yemiintaasi dhaxal bay u baahan tahay cidda dhaaranaysa marka hore inaad tidhaahid waa cidda dhaxal kale marka xigtana qofba qadarka uu dhaaranayo dee waxaad ku muujinaysaa fanniga faraa'idka oo aad odhanaysaa shaksigaa intaasoo wallaa laga qaadayaa kaa kalena intaasaa laga qaadayaa sidaasibaa dhiiggaasi ku sugnaanaya ama ha la yidhaahdo qasaamadu qisaas bay sugtaa ama ha la yidhaahdo diyay sugtaa labada qowle ahlulcilmigu ugu qaybsan yihiin tu kastoo la yidhaahdaba waxaad arkaysaa waxaanaad dhaxlaysaa inaanay xoolo ahayn ee ay dhaar tahay maca daalika waxaa lagu gaadhayaana arrin dhiig yahay oo dhiig baa laga wada hadlaya kadibna faraa'id baa loo baahan yahay maalan acraaddii oo kale waa sidaasi leeg qofka sharaftiisii haddii meel lagaga dhaco oo muwaridkaagii ama qofkii aad dhaxalkiisa lahayd ee dhaxalsiiya ahaa haddii zino iyo wax noocaasa lagu tuuro oo intaanu xadulqadfigii goosannin waxna lagu caddaynin uu dhinto waaridkii isaga dhexlayay baa maqaamkiisii soo istaagaya isagaana hawshii goosanaya oo odhanaya kelmaddaa lagu yidhi muwaridkayga ee foolxumada ahayd ha la caddeeyo wa ilaa haddii kale ha lay makaniyo inaan siddeetanka jeedal goosto ee lagefka ah ee lagula kacay muwaridkayga ama dhaxalsiiyahayga tan noocaasiyana waxay muujinaysaa waxa laga dhaxlay qofkan dhintay xoolo ma aha xoolo cidi ku siin mayso dhiigna ma aha waa sharaftiisii meesha lagaga dhacay sidii loo soo celin lahaa ee qofkaa waxa weeye hawshaa ku kacay la tusi lahaa inuu foolxumadaa uu sameeyey ay been ahayd ciqaabkeedana loo marin lahaa waxaa dhici karta waxaan la isugu yimi inay tahay maalan xuquuq kale oo sida xaqulkhiyaarkii maalan khiyaarulbayci oo kale beeci oo uu yidhi khiyaar baan leehay ama ciddii meel ay ka dhaxaysay oo maalan inteydii iibisay oo shufcada waxaan loo yaqaano iskula wareegista la rabay in layskula wareegabaa qofkii hawshaa samayn lahaa dhintay de mar hadduu meeshii ka baxay waarifkiisii baa imanaya kii isaga dhexlayay mar haddii muwaridkii meeshii ka baxay kii dhexlayay baa imanaya oo waxa weeye odhanaya anaa goosanaya maalan oo go'aan ka gaadhaya baycii oo ama iibkii socodsiinaya ama rafidaya waayo khiyaarul bayci u taagnaa waa laga dhexlayaa waa xaq laga dhexlayo mar hadduu isagii dhintay adaa lagu odhanaya khiyaar baa u taagnaa muwariskaagee ama adigu iibkii socodsii ama rafid dhaxalkaasaad heshayee miduun yeel go'aankii adaa qaadanaya hadday cid wax ka dhaxeeyeen inteedii iibisayna adaa lagu odhanayaa shufcaa u sugnaatay muwariskaagiiyo ama la wareeg ama tanaasul oo oggolow in lagula yeesho marka runtii waxaa la kala dhaxlaa xoolo uun maaha ee way dhici kartaa inay ka ballaadhnaato xoolaha oo la kala dhexlayana waa qodob macruufa oo iyadu mid in laysu sii jilciyo u baahan ma aha maadaamay sidaa tahay oo waxyaabaha bani aadamku isku dulmiyaan dhexdooda hawshan dhaxalku ay saamayn ku yeelanayso alle subxaana wa tacaala cid kale uma xil saarina isaga ayaa tawalliyey oo waxaa dhici karta bani aadamku inay dhexdooda is yidhaahdaan haddii masalada ijtihaadaadka lagu badiyo waxa weeye talow qofkani ciddan kale ma si kalu u garab saaray maalkana waa la jecel yahay sidaa daraaddeed ayaa alle subxaana wa tacaala cidna aan ugu xil saarine ciddii aad waxsiisa baad u odhanaysaa binasi lqur'aan baa sidaa tilmaamay oo ilaahay maalka wuxuu tilmaamay wa tuxibbuuna almaala xubban jammaa waxaad jeceshihiin maalkii kalgacal markaa badan ayaa jeceshihiin oo ummaddu had iyo jeer maalka aad bay u jeceshahay wa innahu lixubbi اlkhayri la shadiid kalgacalka uu hayo xooluhu waa mid daran oo waa daran yahay waa midda kale nebigu wuxuu tilmaamay sala اllahu alayh wasalam likulli ummatin fitna wa fitnatu ummatii almaal xadiiska tirmidiga ee saxiixa ummad kastaa waxay leedahay wax lagu jiraabo lagu imtixaamo ummaddaydana waxaa lagu jirrabayaa waa xoolaha maalka naftu waa jeceshahay waa waxyaabaha markaa ummadda laysku jirrabo waa fitna innamaa amwaalakum wa awlaadukum fitna maadaamay sidaa tahay si aan hawsha noocaasiya loogu simbiririxan ayaa alla subxaana wa tacaala isagu tawalliyey oo aanu cidnaba u xil saarin ee hawsha iyadaa qaybiyey waynuna arki doonnaa saddexda aayadood ayaynu mucdam alfaraa'id oo wax markaa qiimale aanay ka baxaynin aynuu celin doonnaa insha allahu tacaala markaynu taa fahanno ee mowduucaynu aragno halka uu ku saabsan yahay waayo mutacalaqa iyo halka uu ku xidhiidho mowduucu ahmiyaddiisay muujisaa markaad aragto mowduucani waxa uu xallinayo ee uu rabo inuu waxa weeyaan baryool ka dhigto waxay kuu muujinaysaa ahmiyadda iyo qiimaha mowduucu leeyahay haddaba markaynu qodobkaa soo dhaafno dadku qaybaha ay ugu kala baxayaan baabkan irfiga iyo dhaxalka sida jalaaluddiin asuyuudi baa uu ku sheegay kitaabkiisa ashbaah wanadaa'ir ee la yaabka badan leh waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan oo toddoba markaa qaybood ka kooban ayna mudan tahay in insha aad iyo aad loo geliyo waxaynu odhan karnaa laa nadiira lahu waa kitaab aad iyo aad u qayima ah abwaabta uu ka kooban yahay ee hadday tahay qawaacid ulkuliyi lkubraa qaybta waaweyn iyo afartanka laysku khilaafsan yahay ee maxale afartanka qaacidee kale iyaguna markaa qawaacidda ku soo xiga iyo labaatanka laysku khilaafsan yahay iyo afarta baabee kale ee uu u guntay aad buu u layaa badan yahay in badan in isha la geliya waa mudan yahay waxa uu tilmaamay dadku dhaxalka waxay ugu kala baxayaan afar qaybood kow qismun laa yariu walaa yuurau qolo waxba ma dhaxasho iyana lama dhaxlo hal qolo iyagana la dhaxli maayo iyaguna waxba dhaxli maayaan waa alcabdu iyo wاlmurtad waa addoonkii iyo diinka bixihii addoonku dee waa cabdan mamluukan laa yaqdiru calaa shay waxbaba male maxaa laga dhaxlaa isagii baa xoolo taagan oo saacadda la doono la iibinaya marka addoonkii dee addoonnimadu nasabkiisa guurin mayso nasabku waa sidiisii waa ina hebel hebel oo nasabkiisu guuri maayo oo nasabka ma rarayso addoonnimadu isagoo ina hebel hebel hebel ah oo qabiil hebel ah ayuu misna addoon yahay oo kal bahiimati yahay marka haddii aabbihii nool yahay oo uu dhinto iyo haddii hooyadii noolayd oo ay dhimato iyo hadduu walaalkii noolaa ou dhinto iyo haddii xaaskiisu dhimato wax allaaliya wuxuu dhaxlayaa ma jirto ciduu dhaxlayaa ma jirto isagana cid dhaxlaysaa ma jirto waxbaba maamulkisna waa addoon la leeyahay murtadkuna xaqiisu waa in la dilaa man badla diinahu faqtuluuh ciddii diintiisa beddesho dila markaa murtadku isagu nolol xaq uma laha haddii uu dhintana cala saxiix raajix khilaaf yar baa ku jira waxa weeye cid dhexlaysaa ma jirto mar hadduu diinta ka baxay isaguna cid dhexli maayo xoolihiisu fayun lilmuslimiin bay noqonayaan waa fayan lilmuslimiin marka labadaasi iyaguna wax ma dhaxlaan iyagana lama dhaxlo qolada labaad wuxuu yidhi qismun yuurau walaa yari laakiin waa cinda almadhab ee madaahibta kale waa ku khilaafayaan ee madhabka shaaficiyaday u nisbo sheeganaysaa masaladu waxa uu yidhi qismina waa la dhaxlaa qayb laakiin iyagu waxba ma dhaxlaan waa cinda almadhab wa huwa almubacad waa addoonkii mubacadka ahaa weeye ee qaybina xorta ahayd qaybina addoonka ahayd haafanhaafka ahaa addoonka haafanhaafka ah ee qaybina xorta tahay qaybina addoonka tahay inta xorta ah buu wax ku mulkinaya oo milkiga ku hanaanaya markaa hanti waa leeyahay waayo qaybtan xorta ah ayuu wax ku mulkinaya marka waxay leeyihin intaasaa laga dhaxlayaa intaasaa laga dhaxlayaa waa sax taasi ishkaal ma leh intaa waa laga dhaxlayaa haddaba isagu wax ma dhaxlayaayo intan xorta ah wax ma ku dhaxlayaa shaaficiyadu waxay leeyihin maya intaa waxba ku dhaxli maayo waayo nusuustan alle uu caddeeyey ee cidda ehlu faradka ana faradka u caddeeyey cidda casabada ana casabanimada u caddeeyey ma jirto wax haafanhaafoo ku jira oo qof la odhanayo maalan nisfi ma laha hadduu gabadh yahay oo kale maydku dhalay oo kale wain kaanat waaxidatan falaha nisfu la odhanayo maya nisfi ma laha oo waxa weeye waa haaf addoonnado waxay yeelanaysaa nisfigoo la sii kala badhay oo rubuc ah cid la odhanayaa ma jirto marka shaaficiyadu waxay ahdeen annugu haafanhaafkaa ma naqaano shakhsigana intanuu leeyahay ha laga dhaxlo si caadiyahoo marka bikitaab illaahi wa sunnati nebiyi sala alla aleh wasalam waafaqsanna ha looga dhaxlo amaa isaga ha la siiyo wax laba ka dhaxeeye ah oo hadduu masalan haaf xor yahay iyo hadduu rubuc xor yahay iyo haddii ulusaan xor yahay marba wax noocaasa waxa lagu siiyo waxaanu garanayna maaha bayaadeen marka waxaanu odhanaynaa yuurau walaa yariu shayan waa la dhaxlayaa isaga oo intaa uu xorta ku yahay baa laga dhaxli laakiin isagu waxba dhaxli maayo waayo qofka wax dhaxlaya waa inuu xor yahay ee qof haafanhaafa oo dhinacna xoolaha ka ah oo xoolaha kaga jira dhinacna dadka kaga jira waxa weeye dhaxal siin mayno marka dariiqadaasay mareen laakiin xanaabilada iyo qolooyin baa ku khilaafaya o odhanaya sidii intii uu wax ku mulkiyey looga dhaxlay inta uu xorta ku yahayna waxa ku dhaxlo laakiin runtii waxoogaa masaladu waxaad mooddaa inay fiican tahay qowlka shaaficiyadu oo sidaa daahirkeeda in lagu socodsiiyo oo qofkan haafanhaafkiisa meelaha la qaba la yidhaahdo qaybta saddexaad waxay aadeen wa qismun yariu walaa yuurau waa tii hore cagsigeeda qaybina waxbay dhaxashaa iyadaa wax dhaxashaa laakiin iyaga lama dhaxlo wa huwa alambiyaa waa ambiyada wey ambiyada lama dhaxlo inaa macaashar alambiyaai laa nurar nebigu waxau tilmaamay haddaanu nahay kulankii ambiyadanna lama dhaxlo marka waxa weeye ambiyada lama dhaxlo iyagu hanti ay ka tageen lama qaybsado sidaa daraaddeed baa nebigaba sala allahu alayh wasalam caaisha iyo waxaan leeyahay faatima bintu rasuuli illahi sala alla aleh wasalam iyo zawjaadkiisii caaisha iyo ay ka mid ahaayeen aanay waxa weeye wax dhaxala isu soo taagin iyo cid kaloo casamanimo kusoo gelaysa iyo cid kale toona uma iman waxba lagama dhaxlin nebiga sala allahu aleh wasalam marka ambiyada lama dhaxlo mar haddaan iyagii la dhaxlaynin wax iyaga maanic ah oo u diidayoo daliiloo nebiga ka soo arooray sala allahu aleh wasalam nebi wax ma dhaxli karo ma jirto marka waxa weeye inta kale bani aadamkay kala mid yihiin oo iyagu hadday ehelkoodii uu joogo way dhaxli karaan xaq baanay u leeyihiin ehelkoodii hadduu dhinto dhaxalkiisa waa leeyihiin oo wax maanic iyo wax daliilo ku soo arooroo yidhi dhaxal may laha ma jiro laakiin waxaa soo arooray inaan iyaga la dhaxlayn oo hanti ay leeyihiin la qaybsanayn qaybtaa saddexaadna waa ku waaweyn qaybta afraad waa wixii laga waayey maanic intaa la soo sheegay ka mid ah marka qaybta u dambaysaa wa qismun yuurau wa yari iyana waa la dhaxli isna waxbuu dhaxli qaybta afraad iyaguna waxbay dhaxlayaan iyagana waa la dhaxlayaa marka arrintii afartaa qaybood ayay bani aadamkuna ugu kala baxayaan baabulfaraa'id waxaa kaloo xusid mudan cilmigan faraa'idku wuxuu u baahan yahay saddex cilmi sida jalaaluddiin asuyuudiba uu ku tilmaamaya ashbaha wanadaa'irka iyo kitaabkiisa kale ee alraddu calaa man akhlada fi اlardi risaaladiisa kale magacaa le dirkaba uu ku tilmaamay cilmiga faraa'idku ahlulcilmiga kaloo badanna ay tilmaameen waxa uu u baahan yahay saddex cilmi saddex cilmi buu u baahan yahay cilmiga koowaad waxay ka cabbiraan cilmu اlfatwa oo waxay yidhaahdaan cilmu اlfaraa'id yaxtaaju ila alaaثati culuum kow cilmu اlfatwa cilmigii fatwada waa u baahan yahay oo waxa weeye cilmu اlkitaabi wasunna ah oo shaksigii inuu macrifo taama u leeyahay dee dhaxalka iyo wixii ku saabsan waa lagama maarmaan si aad faradii u noqoto oo dhaxal yaqaan u noqoto taasi waa muhim waxayaan cilmu اlfatwa wa huwa an yaclama nasiiba kuli waariثin min aلtarika wa inuu ogaado qof kasta oo wax dhaxlaya waxa uu ku leeyahay tarikada waa inuu garan karayaa cilmiga labaadee uu u baahan yahay waa cilmu nasab cilmu nasabna wuu u baahan yahay waayo shakhsiga marka lagu yidhaahdo adeer baa wax dhaxla awow baa wax dhaxla masalan ciddanaa wax dhaxasha waa inaad cidda la sheegaya garan karaysa haddaad wixiiba gogga isu geliso oo awowgana kii soomaaliga u taqaano ee soomaaligu ay awowga u yaqaaneen waxa weeye eeddadana haddii la doono mid ay soomaalidii cid la mid ahay u yaqaanaan aad ka dhigato dee hadhow way kaa khaldamaysaa soomaalida waxaa laga yaabaa markaa aabbaha adeerkii inay kugu yidhaahdaan waa awowga mar hadduu aabbaha adeerkii ruma yahay wuxuu la dhashay awowgaa moogtahay waxay odhanayaan isna waa awowga mar hadduu aabbaha adeeru yahay waa awow laakiin sax maaha waa adeer xagga sharciga cilmunasabka marka la eego waxa weeye akhu kullu man dakaraka bixaqiiqa xali cafwan akhu kullu man waladaka baan ujeeda dakaraka maaha أخ كل من ولدك بحقيقة أو بواسطة فهو عم mid kasta oo ku dhalay si dhaba kuu dhalay ama dhexdhexaysi kugu dhalay oo bimacnaa xaqiiqo kuuma dhalina waa calaa sabiili lmajaaz oo dee cid ba idiin dhexaysa ninka la walaalahi waa adeero waa adeer wey aabbahaa walaalkii waa adeerka awowgaa walaalkii waa adeer labaad awowgaaga labaad walaalkii waa waxa weeye adeer markaa saddexaad saasay ku socon qaabkaasay ku soconaysa aabbaha ka la dhashay waa adeer ruma saddexda weji saddexdu doonaba ha ka yimaado ama aabbiyo hooyo ha kula walaalahaado ama aabbo qura ha kula walaalahaado ama hooyo qura hadhow waxaynu arki doonnaa ka hooyada qura dhaxal ma leh laakiin dee waa adeerkaa ruma oo bilaa dhaxala waynu arki doonnaa laakiin waa adeer awow kasta oad ku abtirsanayso ka boqlaadna ha noqdee odayga la dhashay waa adeero fii curfi sharci marka cilmu nasabkii haddaad garan weydo oo hadhow wixii aad isku qastana waa halis hal qodobna weligaa ka fiirso markaad dad soomaaliyeed wax u dhaxlayso weligaa hal qodob ka fiirso cidda ay ku odhanayaan ciddaasi ciddaa waxaasay u tahay ha cuskan ha qaadan oo markiiba si yar ha ku qaadan ee waxaad iska hubaysaa inayadiisa ii sheegdheh iyo bal halkay maydka isugu tegayaan ii sheegdheh waayo way ku qaldayaan had iyo jeer maydkaa laga abtiriyaa biijmaaci ahliilcilmi maydkaa laga abtiriyaa oo ciddani maydka waxay u tahay markaad rabto inaad ogaato waxaad ogaanaysaa maydka iyo isagaad isu nisbaynaysaa waxay isu yihiin baad eegaysaa laakiin iyagu maxay sameeyaan maydka kama hadlaane dadka wax wada dhaxlaya ayay isugu kaa nisbaynayaan oo mid baa ku imanaya masaad odhanaysaa haye mas odhanaya sheekh nin baa dhintay markaas odhanaysaa waan garta markaasuu ku odhanaya wuxuu ka tegey inantiisii waa tuu dhalay moogtaa waa gabadhii u dhalay haye inantiisii kow markaasuu ku odhanayaa iyo eeddo egdurba wakaa ku khaltay ma aragta iyo eeddo markaasanasa waan garta markaasuu ku odhanayaa adeerna waa jiraa markaasaa haye adeerna waa jiraa markaasuu ku odhanayaa markaa dhaxalkii hadduu doono intaasaabuu kugu gaabinaya dhaxalkii markaa yaa leh markiiba waxaad la soo boodaysaa adeerku cid kaloo ka xigtaa ma jirto miya masquri cid kaloo ka xigtaa ma jirto markaasaad odhanaysaa inanta uu dhalay iyo adeerkaa leh eeddada iyada eri intaad eryi karto eri waxba kuma laha meesha sow eeddadanuu kuu sheegayaa waa inanta yar eeddadeede waa maydka walaashii oo ninkay ula siman tahay waxaanay wax ku qaybsan lahaayeen liلذakari milu xad اlunhayayn wakaa ku khaldaya moogta wuxuu kuu sheegayaa waxay isu yihiin maala inanta yar dabeedna markiiba waa adigaa ku khaldamay ee markiiba waxaad weyddiisaa maydka magicii hebel hebel hebel gabadhani aad sheegaysaa waa ina ayo dee waa walaashiyo waa ina hebel buu ku odhanaya markiiba markiiaasaad arkaysaa eeddadanuu sheegayaa inay khaldan tahay aanay sax ahay ama waxaa laga yaabaa si kale inuu kuugu maqluubo oo kugu yidhaahdo waxa weeyaan wuxuu ka tegey maydkii inanuu dhalay markaasaadonaysaa kow musu ku odhanaya iyo hooyo markaasaadonaysaa laba markaasuu ku odhanayaa iyo ayeeyo waa maydkii inanuu dhalay hooyo iyo ayeeyo ayeeyada meesha ka saar mar dambe yaan maqlin tuuriyada hooyadaa xijaabaysee soo ayeeyadanuu kuu sheegayaa waa hooyadii maydka oo weligeed baan cidi xijaabin ciddanuu kugu leeyahay waxaa la yidhaahdaa hooyana waa xaaskii ilmaha yar bay hooyo u tahay uu ku khalday moogta halkuu kaa odhan lahaa waxa weeye maydku wuxuu ka tegey inaanuu dhalay xaaskiisii islaanta iyo islaam weyno hadday doonto yaro sodohahoo wuxuu uga yaro turayaa magaca xaaska wuu ka yaro dhowraya dabeedna wuu ku sarbeebaya wuxuu si yarunbuu ku odhanayaa waa ilmihii maydku dhalay hooyo iyo ayeeyo ciddaa kale iyo ciddaa kalena waa joogta wax kaluu kuusii tirinaya marka qodobkaa iska hubso haddaad dhaxalgelayso markiiba nasabka iyo intisaabka ay samaynayaan soomaalidu ha ku kaaftoomin ee iska hubso markiiba hadalkooda calaamatu su'aal saar waxaad ku tidhaahdaa ii sheeg qofkani muxuu yahay markaad si wacan u fahanto ka jawaab haddii kale maxay odhanayaan waa kuwa ku maahmaaha fiqi loo sheeka xumeeyey wuu dhaxal xumeeyaa wuu dhaxal xumaystaa maaha dadka qaar baa saa ugu dhawaaqa moogta wuu dhaxal xumeeyaa weeye dhaxalkiibuu khaldayaa haddii ninka faqiiha ah loo sheeka xumeeyoo la khaldo isna dhaxalkiibuu kharibaya marka waa taasoo kale fiqi loo sheeka xumeeyey wuu dhaxal xumeeyaaba yahde marka wuxuu leeyahay cilmiga kale uu u baahan yahay dhaxalku waa cilmu nasab cilmu nasabka waa inaad fahmi karaysaa oo markiiba aanad ku daalin oo qaar baan maantaba fahmayni haddaad wixii ku celceliso ku daalayo oo markaad tahid kana kanuu sii dhalay ka kalena kaasuu dhalay kaasna adeerkiibaa kan dhalay ayuu markiiba taxayur ku dhacayaa mogta oo kaa timi wareerba marka ha wareerine intan aad u baahan tahay baro cilmiga saddexaad waa cilmulxisaab ee uu u baahan yahay fannigan dhaxalku waa cilmulxisaab xisaabtana waa inaad wuxuun ka fahmaysaa wa in kaana qaliilan xisaabta waa inaad wuxuun ka taqaan si fannigu kuugu hawl yaraado xisaab waa inaad wuxuun ka garanaysaa wa ilaa haddii kale waxa weeyaan fannigaaga waxbaa u dhiman oo waxbaa ka maqan oo xisaabtiina waxaad uga baahan tahay masale kastiiyo halkay ka baxayso iyo halkay ka ansaxayso waa inaad garan karaysaa ujeeddada waxaasoo dhan loo soo marayaa iyo haayada iyo ujeeddada laga leeyahay fanniganina waa iishaaru lxaqi ilaa dawiiha waa xaqa in la gaadhsiiyo cidda leh waxaasoo wadda'a waxa loo marayaa ciddii xaqa lahayd inaanay seegin ee waxa weeye qofkii xaqa lahaa xaqiisii helo sidaa aawadeed ayay salafku markaa aad iyo aad isugu adkayn jireen bal waxa weeye munaadaraadkooda badankoodu waxay ahaan jirtay bi hada alcilmi iyo qofka marka xil loo dhiibayo iyo haddii xil la rabo in loo dhiibo markiiba waxaa lagu ammaani jiray inuu yahay caaliman bikitaab ilahi caaliman biاlfaraa'id inuu kitaabka allena yaqaano cilmu lfaraa'idkana garanayo markiiba waa lagu imtixaami jiray marka cilmu nasabka aan halkaa kelmad kale raaciyo waxa kaloo muhim ah in sha allahu hadhow maadaama wakhtigu kooban yahay baabka marka dambe kitaabka si baynu u yaro eryi doonaa waxoogaa aynaan si badan isu dultaagi doonin inkastoo aynu isku dayi doonno waxoogaa xaqiisana inaynu siino isna xilligaa kooban kitaabka loogu talagalay maadaamay sidaa tahay mar kastoo lagugu yidhaahdo mayd baa dhintay waxa weeye hadduu mayd qura yahay uma baahanid inaad ogaato ka hore muxuu yahay uma baahnid waana taana ku baraarugsanaata haddii hal mayd dhinto ka hore inaad ogaato baahi uma qabtid waayo wax allaaliya wax isbeddelayaa ma jiraan hadduu lab yahay hadduu dhadig yahay hadduu labeeb yahay waxba isbeddeli maayaan haddii lagu yidhahdo aabbihii baa jooga aabbihii waa aabbe uun qofkan dhintay wuxuu doonaba ha noqdee mar haddaanu wax maanicoo meesha ku jiraa oo u diidaya dhaxalka jirin hadduu lab dhinto iyo hadduu dhadig dhinto midna farqi ma leh laakiin haddii mayd labaad la sheego waa munaasakhaadka aynu arki doonno eh mayti mayti dhaxashae ilowba ilow ka hore ogow si masaladu aanay kaaga qasmin waayo masaladii hore kii wax dhexlayay ayaa masalada labaad aan waxba dhaxlay waxba isbeddelaya hadduu mayd labaad sheego markiiba waa inaad tidhaahdaa ka hore ii sheeg caalimkii la odhan jiray yaxya ibnu akham ee min a'immati salaf oo weliba nin da'yarna ahaa ayaa khaliifkii toddobaad ee cabbaasiyiinta cabdillahi ibnu haaruun alrashiid ma'muun ninkii la odhan jiray ayaa loo keenay isagoo rabo basra inuu ka noqdo qaadi oo halkaa lala rabo inuu tago dabeedna markuu arkay ayuu isyidhi wartaro kan maxaa ka yara si ah oo arrintii si uu yara istisqaar yara yaraysta dabeedna sidii da'bigoodu ahaan jiray ee caadadoodu ahayd ayuu markiiba waxa weeye wuxuu sameeyey inuu su'aal faraa'ida weydiiyo inuu su'aal faraa'ida weydiiyo dabeedna waxa uu tilmaamay mayd baa dhintay wuxuu ka tegey labadiisii waalid iyo laba habloodoo uu dhalay kadibna labadii hablood mid baa dhimatay haye bal masaladaa ka warran buu yidhi masaladaa meel u yaal umaba warwareegina wuxuu ku yidhi hay maydka hore muxuu ahaa maydka hore muxuu ahaa ma'muunna uma jawaabina wuxuu ku yidhi idaa carafta atafsiil carafta aljawaab marka haddaad tafsiilkii iyo farqigiiba garatay jawaabtii waad haysaa mar haddaad tidhi maydka hore muxuu ahaa masaladii garatay buu khalaas way dhammaatay qaadigina waa adiga maxaa yeelay masalada hore arrinteedu mugdi kuma jirto waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima tarak in kaana lahu walad labada waalid mid kastaaba suduskiisuu leeyahy odayguna weliba haddii wuxuu hadhaan waxbaa loogu dari laha laakiin waxbaba u hadhi maayaan marka mid kastaaba suduskiisuu qaadanaya haweenkiina fain kunna nisaa'an fawqa natayn falahunna ulua maa tarak hadday yihiin maalan habluhu laba iyo wax ka badan waaya waxay yeelanayaan uluaan wixii uu ka tegey oo iyaguna uluaan bay leeyihiin oo uluaan mimaa tarak bay qaadan oo uluaan bay yeelanayaan xarintoodu waa iska fudud oo intaasay ku dhammaanaysaa masaladuba oo lix qori inta laga dhigo ayaa afar qorina labada hablood midba laba qori yeelanaysaa islaantii odayguna midba qori buu leeyihi way dhammaatay markaa masaladu laakiin inantu markay dhimatay waxaa loo baahanayaa maydkii hore wuxuu ahaa maydkii hore hadduu maalan lab yahay oo mayd lab ahaa odaygan aabbaa ah awow buu noqonayaa dhaxalna wuu leeyahay awow buu noqonayaa oo markiiba jad saxiixa buu noqonayaa haddii maydkii hore wiil ahaa oo inantani dhimatay waa bintulibni ayaa dhimatay awowgeed meesha waa imanaya odaygii hore dhaxal buu yeelanaya haddii waxa weeyaan qof dumara ay ahaydna odaygani waa jad faasid ah fii baab alfaraa'id marka la joogo waa jad xagga hooyo ah wax dambe meesha kuma leh wax dambe meesha ku yeelan maayo marka wuxuu ku yidhi mar haddaad garatayba inaad tidhi maydka hore muxuu ahaa masaladii waad garatay marka qodobka kaleynu baraarujinaynaa waxa weeye haddii maydku hal ka bato ilowba ilow maydka hore ogow oo isku day waxaa tadaa muxuu yahay si aan masaladu kaaga qasmin marka salafu haadihi اlumma runtii baabkan aad bay u danayn jireen ibnu mascuud bisanadin صaxiix waxaa kaga sugan inuu yidhi man tacallama اlqur'an falyatacalam اlfaraa'id qofka qur'aanka bartaa faraa'idana ha barto cilmu اlfaraa'idkana ha barto maalan taabicigii la odhan jiray xasanu اlbisri isaguna salafka markuu ka warramayey wuxuu yidhi kaanuu yuragibuuna fi tacliimi اlqur'ani wاlfaraa'idi wاlmanaasik waxay ahaayeen kuwii ummadda jeclaysiiya ee ardayda iyo dadka jeclaysiiya qur'aanka barashadiisa iyo faraa'idda iyo manaasikta xajka iyo wixii la mid ah aad bay u bari jireen buu yidhi marka runtii baabkani cinda salaf aad buu ugu weynaa oo aad bay u bari jireen ubadkooda sufyaan ibnu cuyayna isaguna waxa uu tilmaamay cilmigan waxaa loo leeyahay buu yidhi waa nisfu lcilmi xadiis ahaan yaanu uba ansixin ma ansixin xadiis ahaan sidaa daraaddeed baynu xadiista fadaa'ilu hadal baab tilmaamaysa aynu uga weecannay way jirtaa xadiis laga qaadanayaa oo sanadkeedu sugan yahay laakiin xadiista ku cad yanii sanad ahaan ma sugna maadaama aanay sugnayn shiikha iyo nadmigiisaynu u dayn doonaa isagaa qaarkood soo rari doonaa marka waxa uu yidhi faraa'iddu waxa weeye buu yidhi nisfu اlcilmi sufyaan ibnu cuyayna maxaa yeelay waa cilmun yubtalaa bihi الnaasu kulluhum bayhaqigu siduu markaa sunan اlkubra ku soo bixinayo waxa uu yidhi waa cilmi cilmiga barhkii weeyaan buu yidhi maxaa yeelay ummadda oo dhan baa lagu imtixaamaa qof kasta waa maraya wixii la doonaba ha laga dhaxlaya xitaa haddaanu shilin lahayn ama gaari ha jiidho ama si kale waxa noqdeen waxa weeyaan waa dariiq cid kastaa marayso markaan hantiba lagaa dhaxlin waxaa laga yaabaa in mas-uuliyad lagaa dhaxlo oo wilaayaddii iyo xitaa ciddii aad meherkooda iyo hablii aad mas-uuliyaddooda lahayd ayaa dee lagaala wareegaya markaad ugu liidato wax kale haddaanad lahayn waxaa laga yaabaa wuxuun in lagaala wareego oo inaad tahyd anugu ubadba ma dhalin wax kale mali cidlaan joogaa laakiin lagu yahdo cidaad ka mas-uul tahay ma jirta hayo hablaan adeero hayo ama cid baan mas-uuliyaddooda leeha aad tidhaahid saacaddu dhinto iyadaan midhba laga dhaxlin dee calalaqal mas-uuliyaddaasaa lagala wareegaya oo ciddii ku soo xigtay meesha imanaysa marka wuxuu leeya waa cilmi dadkaba lagu imtixaamo qof kastaa waa maraya wax lagala wareegaba marka runtii aad iyo aad bay muhim u tahay bal markaa in lagu dadaalo fannigan cilmulfaraa'idka iyo wax ka ogaantiisa haddaynu u soo gudubno kitaabka ina hor yaalla nadmiga burhaaniyada haddaynu u soo gudubno runtii waa nadmi aad iyo aad u qiimo badan weeye nadmigii aad u macruufka ahaa ee madhabka shaaficiyada kan laftiisu waa madhabka shaaficiyada nadmigan burhaani oo imaamkani waa min aimati marka madhab الshaaficiya imaamkii weynaa ee raxbi ee moxamed ibnu cali abu cabdallah oo abu cabdilaahi oo qarnigii lixaad ee hijriyada ahaa a'immadoodii markaa nadmigan qiimaha badan leh ee uu leeyahay ee nadmu markaa raxbiya ee boqol iyo lix iyo toddobaatanka bayd ah marka si dhaba loo eego nadmigana ka qiimo badan dhowr dhinacna waa kaga qiimo badan yahay qaarkood ilaa lix qodob bay yidhaahdaan laakiin markaynu iska soo ururinno wuxuu kaga qiimo badnaanayaa kow waa ka kooban yahay waa ka kooban yahay oo waxa weeye isagu waa boqol iyo labiyo toban bayd saynu arki doonno waa boqol iyo labiyo toban bayd waa midda labaadee waxa uu isku dayey sida uu tilmaamay baalaqtu fi ikhtisaariha muwadixan muxariran aqwaalaha munaqixan siduu odhan doono wuxuu isku dayey aad iyo aad inuu u soo ururiyo marka waxaa laga yaabaa baydka saddex iyo afar uu ka yidhaahdo marka imaamu raxbiya isagu hadduu doono shadrulbeyt inuu ka yidhaahdo raxbiya oo kale iminka maalan faraa'idda oo kale waxaa laga yaabaa ilaa saddex bayd buu ku tilmaamay oo markuu tilmaamay waclam biana alirha nawcaani huma fardun wa tacsiimun calaa ma qusima intaa marka layska dhaafo wuxuu tilmaamay falfardu fii nasi lkitaabi sita laa farda fi irsi siwaha albatta nisfu wa rubcu uma nisfu rubci wa ulsu wa sudsu binasi الsharci wa uluثaani wahuma tamaamu faclan fakhayru ummatin فaxfad fakulu xaaفidin imaam cafwan faxfad fakulu xaafidin imaam saddex bayd buu tilmaamay laakiin saaxibu maala burhaniya isagoo hawsha intaa legma gelin gebigeedaba waa iska soo ururiyey oo shatrulbeyt hal bayd barhkii buu ku yidhi oo isagu waxa uu tilmaamay markuu rabay inuu nadmiga maala tilmaamo rubcu wa ulsun nisfu kullin dicfuhu gebigeedaba intaasu ku tilmaamay lixdiiba lixdiiba wuxuu ku tilmaamay shadrulbeyt rubcun wa ulun nisfu kullin iyo waضicfu waxa uu yidhi waa rubuc iyo ulu lixdii farad buu rabaa inuu sheego waa rubuc iyo ulu iyo labadaa barhkood iyo labanlaabkood gebigoodaba intaasu ku sheegay waa yahay rubuc marka la kala badho waa umun rubuc haddii la sii kala badho halafreed ama shay afar jab laga dhigay haddii jabka la sii kala jebiyo siddeed meelood meel ahaan buu noqonaya haddii la sii kala jebiyo oo la kala badho marka rubuc barhkii waa umun rubuc labanlaabkiina waa nisfi oo laba rubucoo laysu geeyaa waa nisfi marka wuxuu yidhi waxa weeye rubcun wa ulusun waa rubuc iyo ulu iyo nisfu kullin iyo dee dicfu kullin macnaa saasay udhacaysaa oo waa dicfu marka uu tilmaamayo waayahay ulusna kala barhkii waa sudus uluska haddii laba loo qaybiyo waa sudus haddii laba lagu dhuftana uluskana waa uluaan oo waa laba ulus wey lixdiiba shatrulbeyt buu ku sheegay marka waxaad arkaysaa dee qaabku u soo koobay iminka saddex baab ayuu hal beyt ku sheegay mafquudka iyo khunsaha iyo xamliga waynu arki doonnaa hal beyt buu saddexdaba isugu geeyey gebigoodaba qoladii uluaanka oo raxbiyuhu dhowr bayd ka dhigay waxaan filayaa awalma toddobaay ahayd qiyaasaasay noqonaysay baana khaldin oo dee iminka xifdi ahaan hadda kumaan akhriyin bergor way sahlanaa laakiin hadda waa laga yaabaa inaan wax ka yara ilaawey waxa uu tilmaamayaa wuxuu isugu geeyey isagu hal bayd gebigeedaba waynu arki doonaa wauluaani wauluaani linatayn istawataa fasaacida miman lahu nisfun ataa halkaa bayd buu isugu geeyey uluaanku wuxuu u sugnaaday buu yidhi waynu arki doonnaaye laba hablood iyo wixii ka sii badan oo kuwii barhka lahaa ah afartii habloodee markay keli noqdaan mid kastaaba xoolaha bar yeelan jirtay laba iyo ka badan markay noqdaan waxay leeyihiin buu yidhi uluaan midna hal bayd buu ku tilmaamay wauluaani linatayn istawataa fasaacida miman lahu nisfun ataa bayd quruu isugu geeyey marka hortuu dhinacaa koobista wuu kaga fiican yahay oo raxbiyihii isagaa kaga tegey dhinaca labaad wuxuu kaga tegey abwaabtii uu ka tegey raxbiyuhu isagu waa keenay hadday tahay arkaantii dhaxalka hadday tahay shuruuddii dhaxalka hadday tahay baabkii la odhan jiray masal araddu oo radintii xoolaha dib loogu celinayey hadday tahay dawil arxaamtii hadday tahay waxa weeyaan maalan baabkii qaybinta ee waxa weeye qismatu tarikaadka intaba waa tilmaamay marka abwaabtuu ka tegey oo dhanna waa soo tuuray dhinacana waa kaga tegey oo labada kitaab waxa ballaadhan oo cilmigii ku urursan yahay kan dambe laakiin runtii raxbiyuhu wuxuu kaga mudan yahay isagu waa ka shuraax badan yahay oo shuraax badan buu helay dee a'immadii salafkana waa kaga dhow yahay ibnu maalik laftiisu markuu waxa weeye ibnu mucdi iyo u goolaaftamay markaa alfiyahooda misna waa qiray waxa weeye wanaagga lagaga leeyahay horaynta wahuwa bisabqin xaa'izun tafdiilan mustawjimu hanaa'iya aljamiila marka shaki ma leh waa in loo qiraa waxa weeye raxbina imaamu raxbi in waxa weeye uu shiikhu wax badanna ka faa'iidaystay xitaa nadmigana aad arkayso inuu isaga kaga dayday oo dariiqadiisii mariyey oo abwaabta sidiisii u dhigay oo uu uun damcay inuu kitaabka un siyaadiyo oo hadalkii wadaadku yaro ballaadhiyana koobo kordhiyana marka hortu inuu waxa weeye min a'immati salaf uga dhow yahay oo culimmada qarnigii lixaad yahay oo waxa weeyaan cilmiga salafka cidba cidday kaga sii dhowdahay inta badan cilmigoodu ka bara ka badan yahay oo fadliga a'immatu salaf cilmigoodu leeyahay a'immatulkhalafka wuu ka fiican yahay dhinaca waa kaga fiican yahay waana ka shuraax badan yahay oo shuhrada wuxuu ku helay shuraax fara badan laakiin kitaabkan haddaa shuraaxdiisu soo baxbaxaysaae shuraax badan ma leh bal xitaa wadaadka waxa weeye tarjumooyin badan oo tarja- taraajim badan looma hayo waa koobanta inta laga hayaa marka dhinaca waa kaga fiicnaanaya laakiin sida kale waxa fiican nadmu alburhaaniya sidaa daraaddeed cidday igu tidhaahda nadmi aanu dhaxalka ka qaybno noo sheeg kanaanu sheegaa raxbiga iska daa baan idhahdaa anagaa beriga hore xifdinay laakiin kan xifdi ee kanaa kana kooban oo waa boqol iyo labiyo toban bayd halkuu ka kale boqol iyo lix iyo toddobaatan ka yahay kani waa boqol iyo labiyo toban maca daalika abwaabtuu ka tegeyna wuu keenay oo abwaabtii uu ka tegey shiikhuna waa keenay oo xitaa aynu ku arki doonno marka tarikaadka iyo waxyaabaha ku tacalluqaya iyo kama hadal saaxib raxbiya lakiin isagu waa ka hadlay dirkaba xag hor iyo xag dambe waa ka kordhiyey marka runtii caalimka nadmigan leh waa muxamed ibnu xijaazi ibnu muxamed alxalabi alshaafici almacruuf bibni اlburhaan waa caalim mutafanin ah oo funuun badan aad iyo aad u yaqaana waxayaan waa caalim faqiih ah oo usuuli ah oo faradi ah oo naxwi ah oo markaas sarfiga aad iyo aad ugu xeeldheero sarfi ah oo jadali ah marka runtii funuunta aad buu u yaqaanay waa caalim mutafanina buu ahaa oo funuun aad iyo aad u badan yaqaana waxaana uu dhashay kun iyo boqol iyo waxa weeye koob iyo afartankii kun iyo boqol iyo koob iyo afartankii hijriga ayaa uu dhashay waxaana uu dhintay marka kun iyo laba boqol iyo shantii hijriga wakhti iminka laba boqol iyo dhowr iyo soddon sano laga joogo ayuu mootan yahay marka laba boqol kun iyo laba boqol iyo shantii ayuu dhintay marka runtii caalim fannigan fiqiga iyo usuulka iyo funuunta runtii aad ugu xeel dheer buu ahaa waxaanu ahaa bay yidhahdaan nin weliba min camali yaddihi cuna oo had iyo jeer cidda madaxda iyo inay wax siiyaan ummadda kale iyo aan jeclayn oo dadkaba aana aad u soo dhex gelin oo zuhdi badani ka muuqdo oo isagu shaqaysta ayuu ahaa marka caalim runtii ay ka muuqato waxa weeyaan tawaaduc badan iyo cilmigiisa markaa si badan u soo gudbiyey ayuu ahaa oo ahlulcilmigu aad u ammaaneen ciddii taqaanay waxa weeyaan shuhradii loo baahnaa ee caalimkan oo kale heli lahaa yaanu helinba eh kitaabkiisanna runtii shuraax waa leeyahay ayna ugu fiican yihiin kuwa ina soo gaadhay maala ibnu saluum oo kale kitaabkiisan alfawaakih الshahiya sharxu اlmanduumati marka burhaaniya iyo kitaabkiisa kale ee isagana uu leeyahay ee isla ibnu saluum laftiisu uu leeyahay oo kitaab laftiisu markaa qiimo badan ah mukhtasarka uu ka alifay iyo hadday tahay casrigan ragga masalan sharaxay oo sheekh ibnu cuthaymiin oo kale uu ka mid yahay raxmat ullaahi calayhi iyo ibnu jibriin oo kale raxmat ullaahi calayhi oo ibnu jibriinna kitaab qayima buu ka leeyahay oo maala la yidhaahdo alnuquush اdahabiya fii sharxi manduumat اlburhaaniya marka kitaab qayima buu ka leeyahay culimo kaleoo adugu sharaxday oo casrigan si badan baa loo sharaxay laakiin markii hore shuraaxdiisu way yarayd oo rag kooban ayaa wakhtiyadii hore sharaxay markaa runtii kitaabkani waxa uu markaa mudan yahay in la xifdiyo oo bal sidiisa loo qabto waayo wax fara badan ayuu kaa kaafinayaa oo ah fanniga faraa'idka fanniga faraa'idkana haddaynu damacno inaynu sooba ururinno waxaynu ku ururin doonnaa saddexda aayadood saddexda aayadood ee maala yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xad ilunhayayn ila aakhirihi iyo walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna walad ila aakhirihi iyo yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala ila aakhirihi saddexdaa aayadood ayaa markaa arrinkoodu ku urursan yahay waayo waxaynu arki doonnaa dadka wax dhaxlayaa laba weji uunbay wax ku dhaxlaan ama wax go'an bay leeyihin oo ahlu farad baa la yidhaahdaa ama waxa weeye baaqigay eegtaan hadday la keliyoobaanna xoolaa way wada qaataan oo casabaa la yidhahdaa qaaliban waa labadaasu ama waa hadhaasuge hadduu la keliyoobana wuu wada qaataa oo casabo ama waa ahlu farad intabana waxaa kulminaya saddexda aayadood waayo ahlu faradka lagu sheegayaa waa dumarku siday u dhan yihiin waa ahlu farad wixii aan ka ahayn muctiqada ta wax horaysay gabadhaa qura mooyaane dumaroo dhani waa ahlu farad laakiin casabatu binafsi waxay ku leeyihiin gabadha wax horaysay muctiqada sida awadeed buu saaxiburaxmiya u yidhi walaysa fi nisaa'i duran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba marka hortu halkaa mid mooyaane dumarku waa ahlu farad casabadana qayb nasiib ku lehi waa jiraan oo masalan wixii aan ka ahayn ayeeyada iyo hooyada iyo zawjada iyo ukhtada liumka afartaa wixii aan ka ahayn casabada lafteeda nasiib bay ku yeeshaan oo meelay ka casaboobaan marka dumar oo dhan waa ahlufarad raggiina waxaa ahlufarad noqonaya afar nin waa aabbaha iyo awowga oo asal ahaan casaba u leh laakiin ahlufarad wakhtiyada qaarkood noqda iyo zawjka iyo akhali umka ah ahlufaradkii intaba alle wuxuu waxay leeyihiin ku sheegay aayaadka cid kale uma baahna midh kale haddaanad u daalacan wixii aan ayeeyada ka ahayn oo ayeeyadu sudus bay leedahay muطlaqan hadday wax dhaxashaba hooyana magaceeda markaa ayeeyadu way qaadataado umma haddii la yidhaahdo ama nusuusta ummahaad ku yimi ayeeyaduna waa soo hoosgelaysa laakiin baabka faraa'idka marka la joogo ma soo hoosgelayso oo ayeeyadu hooyo haba noqote eh oo haba la yidhaahdo dhaxalkeedii bay mararka qaarkood qaadataae arrin markaa sii cad ma aha oo baabkaa kagama jirto dhinacii hooyada marka ayeeyada oo adilada sunnadu caddaysay mooyaane inta kale saddexda aayadood baa sheegaya masalan haddaynu eegno nimanka zawjka dee laba xaaluunbuu wax leeyaho labadaba aayaddaa sheegtay marka aanay gabadhii ubad lahaynna nisfi baa loo sheegay markay ubad leedahayna rubuc baa loo sheegay isaga halkaa ina kaga tuur aayaddaa sheegtay daliil kale uma baahna akhan liumka ana isla aayaddaa lafteedaa sheegtay oo waxa weye wain kaana rajulu yuurau kalaala aw imra'a walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus isla aayaddaa lafteedaa sheegtay marka isaguna hadduu midh yahayna sudus buu leeyahay hadday intaa ka bataanna fahum shurakaaw fi ulu weeye iyagana gebigooduba intaasay ku ururaan oo markiiba halkaasaad isku dhaafinaysaa hadhow markaynu dhex gallaabaynu koobi doonnaa laakiin waa si ay kuuguba soo ururtaad uba fahanto oo aanad fanniga uga baqan baan rabaa ha ka baqanin maxaa hadhay raggii waxaa hadhay aabbihii iyo awowgoo halkiisa imanaya oo la xukuna isaguna aabbuhu la xukunya marka ilaahay muxuu tilmaamay waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima taraka in kaana lahu walad aabbuhu markaa labada abaweyna la sheegaya mid ahaan wey oo ka kalena waa hooyadii marka haddii aabbuhu maydku farac leeyahay waxa la yidhi sudus buu leeyahy weliba faracu hadduu lab yahayna sudusoo quruu leeyahay hadduu dhadig yahayna waxaa dhici karta wixii soo hadhana in loogu daro hadday wax soo hadhaan waa loogu daraya haddii aanu faracba lahaynna alla muxuu tilmaamay wawariahu abawaahu faliummihi ulu isaga waa laga aamuso isagu waa casaba weeye oo alla wuxuu sheegayaa haddaanu maydka farac lahayn aabbihii waa casabo ciddii kale ahlufarada waxaydaa qaadato lakiin isagu baaqiguu leeyahay hooyadu markay ulus qaadato inta kale isagaa leh ulusaanka kale marka aabbihiina maxaa loo qeybiyay awowguna waa la mid oo maqaamkiisuu imanaya masaa'il yar bay ku kala duwan yihin halkeedaynu ku tilmaami doonnaa hadda waa dib dhiganayna si aan hadalku inoogu badan marka gebigeedaba afartii nin waynu sheegna maxaa kuu hadhay dumarkii dumarkii hooyaduna gebigeeduba isla aayaddaa maalan maxaa loo sheegay marka horeo la yidhi sudus bay leedahay waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima taraka in kaana lahu walad iyo marka dambe ulus la yidhi oo la yidhi fain lam yakun lahu waladun wawariahu abawaahu faliummihi ulu marka hooyaduna gebigeeduba waa maray ulus qaadato فلأمه ثلث ها مركي دمنا فإن كان له إخوة بلا فلأمه السدس marka gebigeedaba hooyadii waxaa la yidhi haddii aan walaalo haddii welad jirana sudus bay leedahay qura wax kale male ama weladku laba ha noqdo ama dhadig ha noqdo haddaanu jirinna saddex meelood meel ahaan sii bishardi waa inaan walaalo tacadudayna jirin hadhow ma- marka maxaa la odhanaya dabeed waa habar welad weyday oo welad weladkii weyday oo walaalo tacaduda weyday waa ulusku wayracatay wey ulusun bay leedahay haddii intaa mid ka mida la helana waa sudus hooyaduna markiiba aayaddaa sheegtay xadiis kale iyo arrin kale toona uma baahna waa urursantaha hal suuruunbaa laysku qabtaayoo ijtihaad yahoo inoo iman doonto waa haddaan ubadna jirin axadu zawjaynna joogo masalada cumariyataynka la yidhaahdo talow ma xukun gaaray leedahay mise ulus kaamilay leedahay mise ulusulbaaqi halkeeday noogu tegay insha allahu tacaala marka hooyadan arrinkeedu waa urursan yahay masaladaa ijtihaadiga ah ee laysku qabtay mooyaane inta kale cid iskuma hayso waxaa hadhay carruurtii aayaddaa ka bixi mayso oo carruurtu hadday la barax tiran yihiinna qur'aanku waxba uma sheegin hadday la barax tiran yihiin laakiin wuxuu ka hadlay qur'aanku laba jeer markay dhadi qura noqdaan oo la yidhi hadday mid laba iyo wixii ka badan yihiinna waa uluaan hablaa maydku dhalay hadday mid qura tahayna waa badh labadaa qur-aanku waa ka hadla wuxuu kaloo ka hadlay hadday isku jir yihiin oo ay isku dhex jiraan yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn iyagoo isku jirana waxaa la yidhi wiilkana lama madax sii inantana madax sii halkaasaa haddaba qaacida laga sameeya ahlulcilmigu waxay yahaan kullu dakarin lam yadkur illaahu fardan fii kitaabihi fahuwa casaba kullu dakarin lam yadkur illaahu fardan fii kitaabihi fahuwa casaba mid kastoo lab oo aan alle ugu sheegin qur'aanka wax farad ah waa casabo mid kastoo lab qaacidadaasaad hadhow kula dhaqmaysa mid kastoo lab oo aan alle kitaabka ugu sheegin wax markaa qadaroo go'anoo farada casaba wey Een markaa waxa weeye hadday la barax tiran noqdaanna waa casabo carruurtiina gebigooduba kuwan ka hoosena halkooduunbay hadhow soo fadhiisan awlaadulibniduna halka abnaadan sare awlaadda saruunbay soo degi oo marba kor baad u soo kicin haddii laga tegi waayo hadday kulmaan iyagoo kuwa sare lab ku jirana kuwa hoose way daataan oo haddii awlaadda sare ee awlaadu sulbiga laba galo kuwa ka hooseeya waa dhacayaan haddaan lab ku jirinna kuwa ka hooseeya haddii iyaga lab ku jiro kuwa hoose casabuunbay isu rogayaanoo baaqigay eeganayaan hadday dhadig badhax tira noqdaanna kuwa sare markay nisfi qaataanuunbaa kuwa hoose wax qaataan haddii kale waxba ma qaataan kuwa hablaha maydku dhalay ee awlaadu sulbiga sare hadday nisfi qaataan kuwa hoose waxba u hadhaya laakiin hadday nisfi ka bada- badsadaan oo uluaan qaataan kuwa hoose waxba ma leh way dhacayaan waynu arki doonnaa insha allahu tacaala waxaasi oo dhan waxaan u tilmaamayaa inaan idiin sheego saddexda aayadood xabad kama tegin saddexda aayadood qof ehlu farada xaqiisa kamay tegin haddii laga tegi waayo ayeeyadu maana sheegin ayeeyadana waxa weeye waa sudus laa khayru ama laysa khayru taa doontaba dhehdo sudusun bay leedahay hadday wax dhaxashaba haddii kale aanay dhacdana waa halkeeda waynu arki doonaa adigu masaa'il kale oo de xadiista qaarkeed faa'iidaysay waa jiraan oo maala masaladan aan sheegaye marka xagga sare habluhu laba noqdaan kuwa hoose inay ridayaan oo kale ulusaanka hadday kamishaan xadiistuu sheegtay waa jiraan laakiin runtii waa wax kooban inta adilada sunnadu faa'iidaysa waa in kooban wey oo laba saddex xadiis aan inagala fogaanayn waa in kooban wey laakiin saddexdan aayadood baa dhaxalkuba ku urursay haddaad saddexda aayadood si wacan u fahanto dhaxalka waxaa kaa dhinaanaya wax aad u yaroo iska tasxiixaad iyo waxyaabo markaa iska takmilaada ayaa kuu dhinaanaya saddexda aayadoodunbaa muhima inaad fahanto markaad saddexda aayadood fahanto dhaxalkii waad haysaa marka in sha allahu tacaala maanta ka muqadime ahaan maadaamaynu mawduuca aynu rabno inaynu gallaa uu yahay kitaabka si caadiya inaynu u gudagallo ka muqadime ahaan inahaasaynu iskaga koobsan laakiin kitaabka markaynu gudagallaabayno wixii aan laga maarmaynin innagoo isku dayeyna inaynu koobno oo markiiba ama labaatan bayd iyo wax la mid ah haddaanu kaba badan inaynu akhrinaaba aynu isku dayeynaa waayo waa boqol iyo labiyo toban waxaana filayaa waxa loogu talagalay waa lix maalmood de markay lix maalmood tahay innagoo eegayna abwaabtu siday u kala adag tahay mawduucana inaynu khulaasayno isku dayeynaa in sha allahu waynu kala boganaynaadoo wakhtigeeda sideedaynu u siin doonnaa waxaynuna isku dayi doonnaa ama labaatan ama wax ka badan ama wax la mida marmar haddaynu gaabinnana marka dambeaynu raacin doonnaa marka in sha allahu tacaala waxba ma adkaan doono waa uun dadaali doontaan iskuna daya bal nadmiga inaa xifdidaan kolley anigu hadda ma xifdisani xagga raxbiyahan xifdisanahay lakiin kolley kan hadda ma xifdisni marka waxaan fiicnaan lahayd idinku intaana iskaga kin kala darmin haddaad mid qaybto ka kale marmar buu si kugu noqonaya ama mashquulkuba kuu saamixi waaya ka dambe inaad qaybto marka runtii ku dadaala bal inaa intaa qaybtaan weliba ragga u soo rixlaystay dalabatulcilmigii wakhtiyadii hore aan wuxuu dhigi jiray qaarkood maalin gelinkeed siddeetan bayd bay ku qaybeen hal maalin baanu qabtay gelin ahaan bay siddeetan ku qaybeen labiyo soddonkii kalena wakhti kooban bay ku keeneen oo maalin mii dambe ah marka waxaan qabaa dee raggaa isaga soo rexlaystay hawsha u diyaargaraysani si kooban bay ku qaban karaan bal ragga kalena dhammaantood ha la dadaalo oo ha la ysku dayo in la qabtaba oo nadmiga la xifdiyo inana waynu isku dayi doonaa fahansiintiisa oo kooban oo mawduuca si wacan loo fahmo waxaan hore imminka waa iska uun ka muqadim ahaan iyo mawduuca si guud inaynu waxooga ishaarnuun baynu rabnay lakiin insha allah waa isku dayi doonaa sifo loo fahmayo inaynu u dhigno halkaasi baan ku soo koobaya wallahu subxaanahu wa tacala aclam